waa mahadsan tahay zahra codayntaas waxay u dhacday si la filayey taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo really run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudladiisa ama xisbigiisa jamhuuriga inta badan xisbigiisi waa u codeeyeen dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen marka si fiican ayay u baastay waxaanay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fandhigeeda hore usii wadaysa shan iyo afartanka cisho oo soo socda waa garta marka shan iyo afartan cisho kadib maxay wax noqonayaan shan iyo afartan cisho kadib wax badan baa isbedelaya tan aan yaro sharaxo waxaan ku jirnaa xilli doorasho labada xisbi way ishardinayaan labaduba waxay rabaan in ay ka heay ku gacan sarreeyaan doorashada soo socota wax kastoo ay isticmaali karaan oo qolada kale dhibaato ugu keeni karaan ayay isku dayaan budgetkan iyo priority-ga maxaa budgetka u noqon doonana waxyaabaha ay isku hardiyaan bay ka mid tahay marka shan iyo afartan cisho kadib doorashada ayaa dhacday sidaad la socoto doorashada maraykan waxay dhacdaa talaadada ugu horeysa bisha november so shan iyo afartan cisho kadib oo ah dhexdhexaadka november doorashadii waa dhacday wax dambe oo waxaan ugu yeerayno political grand standing dambe ma dhacayso oo wixii runtaa la isugu imaanaya markaas waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay howska kadibna uu u yimid congaresska kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixo ayuu meel mari karaa marka sidey ugu kala codeeyeen
horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka way u codayn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi labada aqal oo maraykanka aqalka sare iyo aqalka hooseba tiradu almost waa isleegyihiin xisbiga jamhuuriga afar cod keliya ayuu dheeryahay dimuqraadiga oo aqalka hoose oo afar boqol iyo soddon iyo shan xubnooda aqalka sarana agfo realitygu waa konton iyo konton laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa codayn kara oo dimuqraadi ah marka aqalka sare dhib lagama qabin waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose siday u eg tahayna labada aqal way baasgareeyeen madaxweynuhuna waa saxiixi doonaa so caawo marka ay tahay saacaddu midnight ama habeenbarkii dowladda maraykanka istaagii iyo maaragtay kharashkii laga dhim laga yareyn ka istaagi lahayd waa laga gudbay dowladdana caadiga u shaqayn doontaa maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republicaankuba ay si si isugu eegaan oo codaynta ay ku adkaato qarashaadka la meelmarin waayo mararka qaarkood dowladdana loo boqo inay sii shaqayso
ha taas waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee maraykanka jira xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa isqabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare waa madaxweyne biden aqalka hoosena waxaa xukuma republicanka ayaa xukumaama xisbiga jamhuuriga marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadiya inay isku ay ku hardamaan maxaa noqonaya priority-ga dowladnimo xaggee la fangareeya iyo xaggee aan la fangarayn oo waxyaabaha isku qabsanayaan tanun waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura
taariikhiyan intee jeer ayay soo dhacday sidan oo kaleeto in maaragtay la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dowladba inay xiranto oo howlihii shaqada dowladda ay istaagaan hore ma loo arkay ha waa loo arkay dadka taariikhaha ka faalo anigu baan actually xaadir u ahaa waxaad oran kartaa la yidhaahdaa markii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayaa xisbiga jamhuurigu aqalka hoose qabsadeen muddo dheer kadib kontomeeyo sano ama afartameeyo sano hadda markii ma xasuusto waxaa markaas noqday speaker ama guddoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray newt gingrich markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuurigu ay diideen inay baasgareeyaan budgetkii dowladda loogu talagalay wixii markaas ka dambeeyey ninety fourkii caaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan labadaas sidaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya maraykanka waa waxay iska noqotay caado wax joogto ah laakiin bill clinton way ku dhacday president obama way ku dhacday ninka la yidhahdo george w bushna waa ku dhacday so waa wax soo jireen oo hadda normal noqday especially marka ay doorashada dhacayso sanadka doorashada waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya ee dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arrintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku salaysan ee siyaasadeed uusan imaan
wallaahi siday taa ku dhacdo waa adag tahay waddankan waa wadan sharci waxayna ku dhisan yihiin shuruuc ay dhowr boqol oo sano ay soo dhisteen sideedaba budgetka waxaa keena oo baasgareeya aqalka hoose oo maraykanka marka dastuuriyan ayagaa uleh xaq inay keenaan madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yihahdo aqalka hoose marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad waa un labadooda xisbi laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanooyinkii ugu dambeeyey taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddiisii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkaan ugu yeerno moderatka labada xisbiba waa sii yaraanayaan dhinaca dimuqraaddiguna dhinac dadka dhinaca bidaxiga ayaa aada usii badanaya dhinaca republicankana waxaan odhan karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo donald trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya